xarunta maamulka gobolka bari ee magaalada boosaaso iyo weliba lekagobod ee kulanka keliisi ay beeli walaale oo dagaalan dhexeeya kulankii waliba ku qeybgalay wasiiri ku tirsan maamulka puntland guddiga ilin xil saari xalliyowka khilaafaadka guddoomiyaal gobol odayaalka labada beelood iyo mas-uuliyiin kale waliba kulanka la ka akhriyay warqadiyo heshiiska ay yihiin labada beelood taasan iyo qowbadaha sadhanigii hadgudub soobida intii uusa dareer heshiiska aanu kalsooni buuxda u dhiibanaynaa shaqaynaynaa guddiga dhexdhexaadinta labada beelood waxaannuna ballan qaadaynaa inaannu wixii go'aan ah oo ka soo baxa qaadan doonno qofkii qof dila shareecada islaamkana la horkeeno waxay qabtaan lagu fuliyo beeshoodana la ganaaxo lacag dhan toban kunoo dolar waa qofkii qof dhib geysta dil qodobka b qofkii ama ciddii dhaawac geysata iyadana shareecada islaamkaa la hor keenayaa waxay qabtana waa lagu fulinayaa beeshana waxaa lagu ganaaxayaa afar kunoo dolar sidoo kale guddiga linxil saari xalliyowka khilaafaadka iyo odayaalka lamada beelood yana ku hadali kulanka lakaheliisa ay beelo walaalaga eh ee dagaalkan dhexeeya wixii ka soo baxa oo xal ah waana qaadan doonnaa waana u hogaansamaynaa waxaan rabaa keliya hal xubin aanaan ku daro dowladda wasiirada cabashayda iyadu qayb ka mid yihi waa gobolka aanu ka mid nahay waxaan soo dhowaynaynaa nabadgelyada iyo heshiiska laga dhex wado labada beelood walaalaha oo wax ka dhexayaan waxaanu aada u soo dhowaynaynaa horena aanu gacanta ugu haynay nabadgelyada iyo wixii sulux ku dhammaanayo dhib dooni mayno dhib ma rabno sidaas baanu soo dhowaynaynaa guddiga naloo qabtay oo na dhexdhexaadanaya annaga iyo tolkaya waanu ku kalsoonnahay waa u qoordhiibannay wixii ka soo baxana waa ku qancaynaa annagu haddaanu nahay garabka reer liibaan waa ku kalsoonnahay guddiga iyo odayaasha dhexe maaragtay arrintaa u fadhiya ilaahay ka cabsada oo ka baqa oo hagaajiya waxa dhexdiinna cabsidii ayaa isdhexay la daba dhig intaad alle ka baqdaan waxa dhexdiinna ah hagaajiya
waxaa mas-uuliyadayna ka wada saaran tahay wixii aynu isugu nimay inaynu wada ilaalinahoo guddi ka wada noqonno wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha puntland iyo wasiirka duulowka howida iyo goroommada puntland eedhinisha ku hadali kulanka iyoona baagan wada diri beelo heshiiskan dhexeeya waa shaqadii wasaaradda arrimaha gudaha dhulka dowlad baa leh dowladdana waxaa uga mas-uula wasaaradda arrimaha gudaha in meeshaa dagaal laga dhigo ilaan meeshaa dagaal laga dhigin inuu halkaasu ceel noqoto in halkaasu daaqsi noqoto cidda jaangoysa ee caddaysaa waa wasaaradda arrimaha gudaha meesha wax dhibi ma jiro wax yar baa yaalla inaanu intii aanu qaban karno waa istusnay laakiin waxaanu go'aansannay annaga dowlad baa nahay inaan fulin helno warqad wax ku qoran yihiin iyo go-aan gudi helno dabadeedna qodob qodob qaadno aanu fulino ciddii markaa muxaahayde fulinooda wixii lagu heshiiyo inaanu markaa dowlad ahaan aanu fulinno baa go-aanka yagu yahay xoolihii baa la kala guranayaa ceelkii baa la cabbaayaa laakiin intays haysaa dhaqanku iyagaa go-aan gaaraya annaguna fulintaan leenahay shaqadu waa qaybsantahay markay go-aanka gaaraan dowladduna waxay soo gaareen inay fuliyaan wey saddexii casho aynu joognay hadalladii macaanaa ee quruxda badnaa ee labada beeloodba ku hadlaayeen wax looga mahad celiyo wey iyo sidii hadda ay ku aqbaleen